لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا تكرار المأمور به أو عدم تكراره wixii ma'muuru bihiga ayaa la isfaray noqnoqodkiisa uu soo noqnoqdo oo adigu dee laguba celceliyo xaggii samayntii iyo takraar la-aantiisa macnaha haddii amar soo fulo shaarica xaggiisa ka soo fulo dee waxbaa la isfarayaa in lala yimaado waa ficilkan la doonayo in la sameeyo la iijaadiyo kaas baa ma'muuru bihi ah bal haddaba iyadoo amarkii la eegayo kaas takraarkii iyo cadamu takraarkii ma wuxuu amarkaasi keenayaa in wixii lagu celceliyo oo inta ay ruuxa u suurto gelaysaba uu bal matalan ficilkii laba yimaado mise kol haddii amarkii dee mar uu la yimi waajibkii ama takriifkii waa kaba dhacayoo xilkii saarnaana halkaasuu kuba dhammaaday oo wax celcelinoo markaa lagu leeyay ma jirte imtihaalkii wuxuu ku xasilayaa markaas lalaba yimaado bal masalada wixii kuba tacalluqsanaa ayaa halkan inooguba imanaya wuxuu uhi fii hada lbaxhi baxigan halaathu suwarin saddex suuro ayaa baxigan ku sugan oo macnaa saddex xaalo ayaa halkan hoos imanaya oo baxigan ku matalan hoos imanaya lianna alamra amarkii ima an yuqayada in lagu qaydo oo marka horeba uu la socdo lagu qaydo bimaa yufiidu lwaxdata waa mar ahaan ama keli ahaan wax tilmaamayo haddee mar keliya in la sameeyo inuu yahay waxa la doonayo taasi ay laba socoto aw bimaa yufiidu ama wax faa'iideynaya takraara celcelin lagu celceliyo wixiioo dee mar alla markaa dee wixii matalan laguba xidhay la helaba wixii lalaba yimaado aw yakuuna amase inuu noqdo khaaliyan mid ka madhan can ilqaydi qayd saddexdaa xaalo weeye macnaa amarkan dee shaariica xaggiisa ka soo fulaya ayaa kol wuxuu imanayaa isagoo amarkaas uu la socdo wax faa'iideynaya in mar lagu kaaftoomayo waa tan waxdada uu kaba cabiray kolla wuxuu imanayaa ama waxaan dee uu ku xidhan yahay shardi haba noqoto cillo haba noqotee matalan ayaa wuxuu imanayaa isagoo uu la socdo wax keenaya in waxaa marka waxaan lagu xidhay shardigan ama cilladan la helaba wixii lagu celiyo oon mar keliya lagu kaaftoomahayn labadaa xaalo waa xaaladda saddexaadna amarun baa yimi waxaa sameeya laakiin labada xaalo ee kale ee la socday kaa hore ama uu kuba qaydnaa labadaa qayd midna lama socdo saddexda xaalo weeye wixii ay xukum lahaayeen xagga masaladna waa kuwan faalawalu ka hore haddaan eegno cibaaradiisu siday u taallay lianna alamra ima an yuqayada bima yufiidu lwaxdata oo waa wixii uu la socday wax matalan keenaya in lagu kaaftoomi iyo mar keliya taasay ahayd ka hore inay ka labaad waxa weeyaan aw bimaa yufiidu takraara ka kalena waa ka inoo dambeeya markaa waxaa iminka inoo horeeyey an yuqayada bimaa yufiidu waxdata taas bay ahayd laakiin mithaalkuu la yimi baa ka duwan falawalu ka hore yuxmalu waxaa lagu xambaaraya calaa maa quyida bihi kolba wixii lagu qayday walqaydu qaydkaasna imaa sifatun sifa inuu yahay aw shardun shardi inuu yahay macnaa walow dee kii inoo horreeyey uu ahaa kaa waxdada faa'iideynaya qayd adigu waxda faa'iideynaya uu laba socdo kaa haanigiisay inoogu iman ee kani waa hadalkiisii si u wada socday kii labaad baabuu noqonayaayo bimaa yufiidu takraara oo qaydka ama sifa ama shardi wuxuu mithaal u yahay wixii lagu qayday wax takraar faa'iideynaya kaas buu mithaal u yahaye mithaal uma aha wixii faa'iideynaya wax waxda ama dee wixii lagu qayday wax waxba faa'iideynaya mithaal uma aha kaa marka dambuu keeni ee walow cibaaradoodu ay dhacday dee mu'alifiintan awalkii laakiin imika mithaalkan aan hayno waa wixii uu la socday qayd keenaya takraar keenaya waana kan sii wada ay sii wadaan falqaydu qaydkii oo markaa qaydkan faa'iideynaya takraarku ama sifuu noqonayaa ama shardi buu noqonayaa falqaydu qaydka bisifatin sifa laguba qaydaya ee bacnaa uu amarkii la socdo isagoo dee qaydkaas sifadu oo amarkii uu yimaado isagoo sifo kuba qaydan ka qowlihi tacaala wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa waa kii dee isagu tuugga ahaa iyo haweenaydii tuugada ahaydba gacmahooda gooya amarkii faqdacuu weeye oo waa amarkan ilaahay subxaanahu wa tacaala ina faray in bal dee xaddaa lagu ogo gacmahooda la gooyo marka qaydka la socdaa muxuu yahay lafdigan asaariq dee waxa weeye waa sifo oo waxa ayay tahay asaariqana waa sifo oo dee waa ismigan faacil oo bal maalan marka waxaan dee uu ku qaydan yahay waa qaydkan dee wasfigan ah sariqada wuxuu markaa arrinku noqon kulamaa xasalat xasalat isariqatu markastoo sariqo la helo wajaba alqadcu qadci baa waajibaya maa lam yakun haddaanu ahaanin takraaruhaa sariqada celcelinteeda iyo dee noqnoqodkay soo noqnoqotee mar wax ka badan la sameeyey qablahu qabla alqadci qadciga hortii haddaanu noqon oo iyada halkan bal amarkan wuxuu la socdaa wax faa'iideynaya takraar faa'iideynaya takraarkuna wuxuu ka imanayaa sifadan ah sariqadii marka aayaddu markaa waxay noqon oo dee aan ka faa'iidaysanaynaa ma xukumka inoogu sugani uu yahay sariqo marka la helaba qadci baa waajibaya marka laakiin wuxuu yidhi maa lam ama ay yidhaaheen maa lam yakun takraaruhaa qabla macnuhu waxa weeye ruux hadduu mar waxado oo iyadoon xaddii lagu ogin mar labaad uu waxado oo haddana mar saddexaad iyo mar afraad waxado weli xaddiina la ogin oo marka ay noqoto xaddii in laguma oogo xaddii laguma celcelinaye qadciga sariqaadka israacraacay ka dambeeyey oo bel maalan ayaa ku filaanayo qadcigii lama celcelinayo oo iminka wixii sariqo ahaa ee ka horreeyey qadcigaas oo dhan tan baa xadu noqonaysa laakiin hadday dhacdo waa xagga takraarku kaba imanaya in dee uu xado wax oo gacantiisii midig balbal matalan ama kafkiisaa la gooyo oo intii qadcigaasi dhacay dabadeed sariqo kale ay timaado lama odhanayo amarkii dee waynu u hoggaansanay oo dee waxaa layna faray gacantiisa inaynu gooyno tiina waynu la nimi ficilkii waan la nimi oo iijaadkii ficilka ama mahiyadii ficilkii waan haynaa saa intaasaan ku kaaftoomaynaa qadci dambe laguma laha la odhan maayo ee sariqadan dambe iyaduna maxay keenaysaa qadci labaad oo dee bal maalan ayay keeni ta saddexaadna qadci saddexaad ayay keeni oo saas baa macnuu yahay xagga takraarku uu kaba imanaya walmuqayadu bishardin shardika lagu qaydayna oo ina wuxu uhi wixii takraar keenaye inoo faa'iideynaya baa ah ama uu ka imanaya ama qayd sifo ama qayd shardi ka shardi isaga lagu qaydina ka qowlihi sala allahu calayhi wasalam waa sida qowlkiisii saxiixa kuba sugnaa ama saxiixaynba idaa samictum almu'adina faquluu midla maa yaquulu mu'adinka markaa maqashaan waxaad tidhaahaan waxa uu leeyahy wax la mid ah imaka shardi weeyo idaadan baa dee inoo faa'iideynaysa marka maxay keeni mar kastoo mu'adinkii la maqlo aadaankiisii in waxa weeyaan dee ijaabadii la ajiibayey ee waxaan uu leeyahy wax la mida bal wixii aan xaycalataynka ahayn la odhanayay ayaa waxa weeye ayaa meeshii imanayo amarkaasi ayna haysanaya marka waxaa taa imanaysa abal maalan dee hadduu imika salaaddii maqrib waan aadaankeedii dhegaysanayno waa tii aan ajiibnay oo kale salaaddii cishaaye markay timaadana ijaabadeedii aadaan kale weeyo waa laynaga doonayaa laakiin meesha waxaa imanaysa haddii dee ruuxu imika masjidkan uu maqlay waa maqlay aadaankiisii dee waanu la yimi wixii isaga laga doonayey oo ahaa ijaabadii ama inuu la yimaado wuxuu yidhaaho ee hoos hauba yidhaaho xaggii sifadii jahrigiiyo waxaa isku mid ma noqonayaane mu'adinku wuxuu leeyahay wax laba mid ah markii kii dhammaaday baa masjid kale aadaamay sida dee aan aragno weliba dee salaada subaxna shanigoodu mooye aada u yar qariib yahay magaalada oo de aad moodo labaatan miro soddon miro un de mooye in aadaan hore ay uga jeedaan iyo aadaan dambe adigu wax iyadoon kala in aadaankii kala gaadhayo un sa uu socdoo kale de mooye waa yar daahiro qariib ah oo waxay dee aadaanka hore iyo wixiina bal dee kala sooc inay yeeshaan haddii aadaanka hore laba imanayo aadaanka horena kolley markaan eegno dee way jirtaayo dee kutubtii fiqiga iyo ciddii sugtay waxaabay kaba cabiraan in dee bacda nisfi leyl lala iman karo ee laakiin dee markaynu eegno ama sunnii rasuulka la eego ama qaradkii aadaanka laga lahaabe dee sunnaha rasuulka inoo caddeeyey waqti dheer oo bal maalan saa u fog kolley waxay la tahay dee waxaan sunni waafaqsanayn unbuu noqonayaa dee culimadii ama fuqahada barhkood haba yidhaaheen dee waanay jiraan a'imadii hore oo shaaficiyi iyo kayrkoodba laho iyagoo xataa suuradaa diidanaayo muhimku inta laba aadaan u dhaxayn karta waa in wixii uu rasuulka ilaahay inoo tilmaamay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo qaradkii laga lahaa oo ah kii tukanayay waa kii salaatuleil ku jiray inuu dee ogaado waagii inuu dhow yahay uu salaadiisii witrigiisii iskagaba khatimto laakiin markay saacad iyo laba ay udhaxeeyaan oo kale de markaasaaba dhici karta in waqtigii salaatuleilka usii fiicnaaba uu bilaabmayo oo inuu bal matalan waagii baa dhow bal markaa dee uu tiisii salaadiisii khatimto kii doonayay inuu suxurto waa dhow yahay waqtigii la suxuuranayay uu suxuurto kii kalena salaadii baa dhowe dee hadduu dahaaro u baahan yahay iyo maydhi iyo uu taa la yimaado waqtiu kala yimaadaa marka inta udhaxayn kartaa dee haddaan eegno soddon mir xataa haddii la yidhaha wax ku dheer ba marka la eego saas oo kale de haddii saacad iyo loo dhexaysiiyaba ninka suxurtay dib baaba u seexanaya oo salaaddii subax way ku dhaafaysaa waqti dheer oo kolley waxaa la arkaa bal dee dahabi baa wuxuu ku leeyahay hadal yaro kitaabkiisa dee waana sidaas subkiga weyn iyo kayrkiiba qolooyin shaaficiyada ay kuba tagaan oo marka la eego waa duluuc ulfajri awal un baaba waqtiyadiisa ay noqonaysaa idhahan isaga waxaabu ka dhiga dahabi waqtiga udhaxayn karaa dee in malaa de waa qadar yaroo malaa taasna kolle cidhiidhi bay ku noqona laakiin si usoo dhigtay idaa waqcaya laga aqriyi karo macnaa adigu waa wax aad u yaroo barhkood ay dee kuma qaydaan in malaa saddex darajo waxaan ama afar darajo ay dhan waa laba iyo toban daqiiqo malaa waxay noqotaa darajadooda meelahaasne hay kuma qaydaan oo waa suu kuma yidhaaheen lakiin xataa haddii aan idhaahna buu leeyahy waa mashruuc sunniyi waa khilaafsan yahay waa suu kaba cabiro mukhtasarkiisa uu ku leeyahay sunanta bayhaqiyi waa ikhtisaaru ku leeyaho dee ay madbaceeyeen imaka oo sunanta bayhaqi isba dee ajzaa badan ajzaa waxoogaa ay ku madbacaysan bal muhimka waxa weeyaan waxaan uga jeeday masaladan aadaankii horea dhacay waad ajiibtay kii labaad dee markaan eegno shardigan iyo inuu shardigu takraar keenayo walow barhkood ay yidhaahaan dee ta'akudka ama adkaynta aad ruuxii loogu adkaynayo ijaabada kole dee iskuba dhowaayeen kan dambe kii hore la mid maaha muxuu keenaya waa halkan aan hayne dee ijaabadii kalena waa keenayaaba bal haddii ha laba yidhaaho taa hore lama sinaanayse waa halka ay kaba iman karto takraar imaka waa aadaankii horaa la maqlay haddana kii dambea la maqlay ijaabay laakiin markay sidaa noqotee aan afkaba laga qaadayno la wado un de muxuu ajiibayaaba isruuxi waa isdaba nusu saaca dhan unbay socodaade idaa samictu lmaadina faquluu mila maa yaqilu akhm wathani ka labaad oo waa imika hadalkiisii wuxuu noqonayaa ka horeu noqonayaaye laakiin bal markaa ay takraar lagu qaydo kaasay noo noqday haddii waxda ku qaydaya uu laba socdo faa'iidaynayaana yuxmalu waxaa lagu xambaaraya calaa maa quyida bihi aydan wixii lagu qaydo waxdadii ahayd oo kol haddii dee mar lalaba yimaado markiibaa lagu kaaftoomaya imtisaalkii tiibuu ku xasilayaa ruuxana dimadiisii dee waajibkan ama waxaan la faray mashquulka ku ahaydna nin gutay oo dimadiisi ay kuma beri noqotu kaa noqonaya markaa keliya wadalika ka qowlihi tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila bal dee waxaa waxda in lagu kaaftoomi karaa ama mar inoo faa'ideeya waa xadiidkan rasuulka muxuu yihi waqad su-ila waa la weydiiyey rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam afi kulli caamin yaa rasuul allah oo ujeeddadu rasuulka wuxuu yidhi ilaahay xaj buu idinku waajibiyey dodow xaja nin dadkii maqlaya kaba mid ahaa baa yidhi dee sanad kastaba miyaa xajku nagu waajib yahay oon gudanaynaa markaa fa ajaaba wuxuu ku jawaabay rasuulkii ilaahay bimaa yadullu wax caddaynaya calaa annahu xajku fi lcumri waa inta uu ruuxu nool yahay haddaan dee markaynu eegno waajibkii asaalatan ugu waajibaye dee takliifka rabbi kuma waajibaye wax isagu ama fasahaadiyey ama uu ku nadarayey waa ka baxsan yahay ee maratu inuu mar yahay ayaa uu rasuulku caddeeyo waa kii yidhi haddii aan idin dhaho haade way waajibi lahayd oo maydaan karteenna ee dee xajku waxay noqonaya un inta waayo cibaadaadkan kala la mid maaho beled kaleba kaaga ya ama socod dheer u baahan arrin kolley mashaqo badan leh markaa mar keliya lagu kaaftoomaya dee xajku waa mar wixii ka ziyaadsanaa tadawuc haddaan dee wax kala keenin wey fa yuxmalu fi laayati aayaddan waxaa lagu xambaarayaa cala alwaxdati xadiidkaana caddeeyey oo xadiidkan kaba qaadanay lihada lqayd qaydkan xadiidka kuba yimi ama haalisu ka saddexaad waa kan khilaafka ahlulcilmiguna jiro miyuu keenaya takraar mise ma keenayo labadaa mid kastaba wixii dee qariinadan la socotaa ama waxaan la socdaa uu keenayo un baaba loogu camal falayaaye ka saddexaad aw yakun aw yakuuna khaaliyan can ilqayd waa kii ina soo yidhin wa huwa isagu alkhaaliya can ilqaydi waa kii isagu qaydka kaba madhnaaye faal akharuuna culimada intooda badani calaa cadami ifaadatihi takraara waa ifaado uu faa'iideeyo takraar iyo wixii in dee marka ruuxa u suurto galaba wixii uu ku soo celiyo oo uu sameeyo taas faa'iide uu taa faa'iideeya inaanay jirin weeyo macnaa waxa weeye takraar ma keenayo cinda akhari ahli اlcilm liannahu amarku waa amarkiiba limuطlaqi iijaadi اlmaahiyati waa ficilkan xaqiiqadiisa iijaad la iijaadiyo la sameeyo oo mudlaqa iyadoon dee aan ka maran in lagu celceliyo iyo in markaas ayay u sugnaado haddii la yidhaha bal matalan ruuxii kaba soo qaado lagu yidhaha salli tuko un la yidhaah wax kale aanu la socon ee ujeed amarkani wuxuu faa'iideynayaa maahiyadu waa xaqiiqada shayga waa ficilkan waa sida salaadii markaas ficilkaas markaa cibaaradan dee la iskuba amrayo inoo faa'iideynaysa in lala yimaado la iijaadiyo taas buu faa'iideynaya laakiin bal matalan markaynu eegna mar ahaan dee imtihaalkiisi uu dhaco iijaadkaasi loo helo daruuro ahaan bay dee keenaysaba in horta mar la sameeyo in haddaan mar la samayn waxa weeyaan imtihaalkiiba lama dhicin lama helin oo iyadoo imika mar in la sameeyo cibaarada aynaan ka qaadanahayn haddana ficilka iijaadkiisii ayaa wuxuu laasimsanayaa dee marka samayntiisii ayuu laasimsanayaa si iijaadkii loo helo si imtisaalkii loo helo bal markaa dee kol haddii taa daruuradu ay keenaysa la helo wixii intaa dhaafsan wax uu cibaaradani keenayso lafdi ahaan iyo siiq ahaan u keenaysa maaha intaasaana lagu kaaftoomaya walmaratu lwaaxidatu takfi fiihi mar keliya oo iyada laga maarmaan halkan ah daruuro ahaan bay noqonaysaa tan iltizaam siiqadii laasimsanaysa weeye markii in la sameeyo si imtisaalkii loo helo taas baa kuba filan famathala low qaala zawju zawjku hadduu ku yidhaa liwakiilihi kii isagu wakiilkiisa ahaa oo mid dee u wakaashay dalaaq dalliq zawjatii zawjadayda waan ku wakaashay dalaaqeedee fur uu yidhaaho laakiin aanu odhan laba kufur ama saddex kufur taa aanu odhane amarkaa dee mudlaqa un uu yahay fur ee furitaankuna hal iyo laba iyo saddex intiiba waa lagu qaydi karaa qayd lama socdo lam yamlik ina amarku waxa ay tahay asalkiisu waa limutlaqi iijaadi ilmaahiya taa uu yidhi halkuna waa wax iltizaam ahaan si dee loo fuliyo wixii daruuro ahaan u imanaya bal markaa ma milkeeyo ilaa tadliiqatan waaxida hal dalaaqeed inuu ku rido uun mooye walow amara hadduu amre asayidu cabdahu bal waa dee had iyo goor way ugu soo noqnoqotaayo xataa qolooyinkan waqtigoodiiba umuurahaasi jirina cibaarada way soo celceliyaanoo dee waa umuurihii luqa ahaan ay usoo naqlinayeene luqada lagu yaqaane luqa ahaan bay tan usoo naqlinayaane hadduu sayidku addoonkiisa amro bidukhuuli daari daarta inuu galo maalan waa mithaal ahaan dee ama wax kalaba sameeyo ficil kale bara'at dimmatuhu dimmadii cabdigaasi way beri noqonaysaa bimaratin waaxida mar keliya oo hadduu dee gelitaan laga helay mar keliyaba amarkii ahaa gal ama ficilkaa kala sameey hadduu ficil kaleba ahaa waa gutay oo dimadiisa wixii fuulay ee ah inuu dee u hoggaansamo amarkan sayidkiisu intaasaaba uu ku dhacay oo uu kaga dhacaya walam yaxsun sidaa daraaddeed lama fiicnaanayso lawmuhu canaanti walaa tawbiikhu oo macnaa waxa weeye maxaad haddana mar labaad u geli weyde ama mar saddexaad ugeli de aad u geli weyde mar labaad canaan lagu canaanto tawbiikiyo lowm waaba islamide adigu imika halkan maqsuudkuye canaan lagu canaanto la yidhaha maxaad u geli weyde de ma fiicnaanayso ciddii ku canaantay waa qaldan yihiin bo de waa kan wixii laga doonayey fuliyey bal markaa tanna waa luqaday kaba soo qaateen marka waxa weeyaanuun dee balse intooda badan ay kuba tegayaan in amarka aan wax qayda oo ama waxba faa'iideynaya ama faa'iideynaya takraar aanu laba socon dee mar keliya horta haddii la marka keliya samayntiisu waa waxa daruuro ahaan loogu baahanya iijaad ulmaahiya laakiin taas ayaa kuba filan oo wax mar ka badan oo uu keenayo oo uu cibaaradan iyo siiqadani ay keenaysay sideeda u keenaysaa ma jirto taas baa adigu markaa maqsuud ku yahay kollay masaladna waa iska caddan fileen almru lmutlaqu yaqtadii ficla alma'muuri bihi cala alfawr waa masale labaad oo masaa-isha amarka kuba tacalluqsanayda in bal markaa in haddaba maxay tahay masaladan amarka mudlaqa ah waa amarkii isagu waxa weeyaan aanu la socon wax in mar dambe la sameeyo waqti dambe uu ruuxu sameeya ay u suurto gelayso faa'iideynaya aanay la socon deg deg inuu u sameeyo in laga dooyayaana aanay la socon ee wixii la kaalay un baa la yidhi waa sida kaa imaka aanu takraar inaanu faa'iidaynayn aan soo aragnay oo kale laakiin maanta kani kaasi wax dee waxda ama takraar keenayuu ka madhnaayo kani waa wax ama imika in la sameeyo faa'iideynaya ama hadhowba in la samayn kara ama waqti dambe in la samayn karo faa'iideynaya ayaa ka madran yahay waa amarkaasun siiqadii amarkuna ay timi ifcal un baaba timi waxa haddaba kaa mudlaqii wuxuu leeyahy iqtadii wuxuu keenayaa ficla alma'muuri bihi wixii ma'muuru bihiga ahaa ayaa laysfaray weeye samayntiisa la sameeyo cala alfawri deg deg loo sameeyo adigu cunwaanka ay dhigteen kollay masaladu waa masalo dee khilaaf jiro in waxa weeye bal khilaafkana cidda le waan yar ishaari doonaa isaga marka dambe cibaaradiisa dambe aan gaadhno laakiin in badan oo ahlucilmiga ka mida qowlkood weeye dee waxaana kaba mida qolooyinka kuba tegay xanaabilada marka la eego qowlka dee madhab ahaan loogu fatwoodaa qowlka uu yahay walow dee masale juz-iya ay kaba soo naqliyaan sida qowl labaad oo xajku inuu cala taraaqi yahay imaam axmed oo taasna ay suurtagal tahay inuu qowl labaad oo uu madhabta kuba sugan lagaba dhigo iyo in laga dhigo dee waa mas'alo yar oo juz iyo wax yimi oo daliil yimi oo taa uu helay un uu uga soo reebay laakiin qowlkiisi kii hore unuu yahay bal taasna ay jirto madhabtii xanaabilada kollay maalikiyadna kollay marka la eego malaa dawaa'if iyaga kaba mida uun mooye qowlkood bay noqon xanafiyadana qowlkan dee kutubta usuulkaan aragno qaybo kaba midi waxay ka dhigaan qowlka xanafiyadana inuu yahay oo marka ay noqon madhabta maalikiya oo bal taas hadday haba reebeen maalikiya dee waxa weeyaan intoodii yar barh makaaribo ah barhkooda kaba soo reebeen iyo de xanaabilo iyo xanafiya laakiin xanafiya marka la eego naqlintooda sidaa usoo naqlinaya kolley waa nooc yar tasaahul kuba suganya kutub kala duwan saha ugaba soo naqliyeena oo sida dee saaxibu musallim thabuut iyo ay soo naqliyaan qolooyinka xanafiyada ahaa ee madhabtoodana cid kastaba kaba yaqaana abuxasan alkharki oo nin macruufa ahaa iyo qolooyin kuba raacay ayaa qowlkoodiiyo laakiin dawaa'if ama intooda badan dee waxay kaba dhigaan inaanay qowlka inuu fawr faa'iideynayo kuba aanay kuba tegin ee laakiin kutubta usuulka qaybo kala duwan ay usoo naqliyaan inay xanafiyada madhabtoodana ay tahay bal inuu faa'iideynayo fawr uu faa'iideynayo xagga shaaficiyada kolley dee qowlkooda iyaga mashhuurkee laga soo naqliya waa taasoo waa inuu taraakhi faa'iideynayo laakiin iyagaba dawaa'if ama aimo ayaa ku taga inuu isagu aanu taraakha inuu fawr faa'iideynayo waxaa kaba mida imaamkii shahiirka abubakr asayrafi ee risaalada shaaficina shaara sharxay idhaahaana waqtigiisi isagaaba usulka uguba dee aqoon badnaa si ay filayaanba markaas iyo qaadigii shahiirka abutayib idabari iyo abuxamid isfiraayin iyo abubakr daqaaq iyo rag a'imo ah ayaa qowlkoodu yahay iyaduna san madhabaha kale inay waafaqsanyiin ay ku tegayaan amarkaasi mutlaqi inuu fawr faa'iideynayo laakiin dee qowlkooda ay madhab ahaan loo tiiriyo ayaa ah inuu taraakhi yahay bal taasi waa gud laakiin bal iminka jasmintani waa masalada dee khilaafkaasaa kuba sugan masaladu laakiin sa waa kaa intoodii badnayd baa qabta san cunwaanka inoogu taalla idaa waradad idaa waradad hadday soo aroorto siiqatu lamri siiqada amarku khaaliyatan xaalay tahay mid ka madhan mimaa wax yadullu tursayo oo tilmaamaya calaa fawrin fawr oo in la rabo deg deg wixii in loo sameeyo aw taraakhin ama taraakhi fawrkuna waxa weeyaan oo uu noqonaya halkan ashuruucu fi limtihaali caqiba alamri min ayri min gayri faslin waa iyadoo hoggaansankii amarka loo hoggaansamayee la bilaabo la gudagalo amarku markuu soo fulayba iyadoo wax u dhexeeya zaman u dhexeeya oo wixii laga samayn kari lahaa amarka suduurkii iyo dee samaynta wixii ama amarka dee waxa weeyaan iyo samayntiisii aanu jirin ama taraakhigu waa iyadoo bal maalan la dib dhigo hoggaansankii waxaa loo hoggaansamayey zaman la dib dhigo ay suurtagal tahay amarkii in la guto oo zaman adigu la samayn kari laha iyo dee wax ka badan in la dib dhigo waa zaman lagu samayn kari laha ama wixii kasii badanba laga dambaysiiyo la dib dhigo imtisaalkii taas baa taraakhigu noqonayaa halkan haddaba wax fawr tilmaamaya aw taraakhin haddii uu soo arooro isagoo ka madhan iqtadad siiqada amarku waxay keenaysaa ficla alma'muuri bihi wixii la isfaray in la sameeyo fawran deg deg loo sameeyo fii awali zamani alimkaani suurtagal ficilkani uu suurto galo wixii in la sameeyo ma'muuru bihiga ahaa macnaa zamankiisa ka ugu horeeya oo marka ugu horeeya ruuxii u suurta galo wixii inuu sameeyo inaanu kadib dhicin ee uu fulo uu fuliyo wixii oo waxaaba kaba mida matalan xajkii oo kale oo dee masalo markay soo qaadayaan in masaladan dee halkana kolley waxyaalaha ay dee masaa-isha furuucdae kaba ratibanta ah xajka oo kale macala alforba mise waa cala taraakhi haddii aan dee tan kuba soconno akharu ahlilcilmi ay qabaan adilada inoo soo naqlinayaana ay xoogeynayso wuxuu farki noqonayaa ruuxa dee inta aan xaj ku waajibin aanu mustadiic noqon iyada wax saarani maba jiro laakiin marka istidaacadii la helo haddii waqtigan waqtigan uu mustadiic noqday iyo xajka dee gudashadiisii wakti uu ku tegi karo oo igu suurtogelaysa inuu ku tegi karaa uu meeshii jiro waa inuu dee markaa ugu horeeya ee waxa weeyaan wixii uu mustadiic noqday xajkii ama sanada dee kuba xigtaba dee adigu xajka ugu soo dhown uu tago laakiin hadday dhacdo inuu mustadiic noqdo oo bal masalan iyadoo dadkiiba dee ay anba baxeen oo dee waatan maanta nidaamyana ay jiraan oo dadkii laba sii qoro ama dowladaha qaar loo xadeeyo diyaaradu wakti ay leeyihinoo ruuxiiba isagoo mustadiica waktigani wakti wixiiba lagu kala tegay buu istidaacadii helay ayuu istidaacadii helay iyada markaa dee wakti uu u suurta gala inuu sameeyo meeshii ma hayso kadambun buu sugayaa ee waxa weeyaan waa marka ugu horeeya ay u suurtagelaysa wixii inuu guto ama xajkii inuu guto inuu tago taas baa foornimadu keeni tarakhiguna waa inuu dee hadda qolooyinkan leeyin tarakhi baa ku waajibayaana ma aha sunnay tahay iyo waxyaalahaase way u banaantay unbay leeyihiin xagga inuu u degdego dee dhammaantoodba waa qowlkoode ee laakiin tanna asim buu ruuxu noqonayaa kol hadduu waktigaa ka dambaysiyo waa nin dambi dee dambaabsan ka kalena weli kol haddii dee bal masalan waxa weeyaan sanada uu ka dambaysiyo weli ismi baanay leeyihin ismi baa ka ratimayaanay lahayn oo waa wax dee ficil jaa-is oo u banaan buu sameeyey bay odhanayaane xagga inuu u degdego waana siay dimadiisu ku beri noqonaysa ixtiyaadkii dee dhammaanba way qabaanee arrinkay ku kala duwan yihin taa weeye haddaba taasay bal arrinku noqonaya fii awali zamani imkaan waa liqiyaami aladilati adilada waxa weeyaan dee taa caddaynay calaa dalika madkuurkaa dee faa'iideynayso inuu cala alfawr yahay taa qiyaamkeed iyo jiritaankeed iyo dee wax xusuulka aan hayno adilo kala duwan oo taa faa'iideynayso wadalika ka qowlihi tacaala wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum u degdega ilaahay yidhi makfiro waa sabab dee dembi dhaaf a ku mudanaysaano waa acmaashii saalixaadka ahaydba wa qowlihi saabiqu iyadna saaricun bay laba mid tahay ilaa makfiratina waa macnaa makfiro wax laydinku dembi dhaafayo dembigiinii lagu dhaafayo waa sabab makfiro min rabbikum wa qowlihi fastabiqu lkhayraat oo de kolley malaa ficilku dee adugu isaalkan malaa de waxa weeyaan xarafkii jari unbaa meesha dee waa dee luq ahaan wax iskaba banaan oo khaafidkii unbaa imaka halkan dee xaraf jar ahaan lahaa ee ficilku sidiisa waxa lakaa inaa mafcuul toosa ee istabaqa ilayhini miri qaaliban dee ilaa ay kaba dambayse macnuhuna waa taasoo fastabiqu lkhayraat ay fastabiquu ila alkhayraati way khayraadkii markaa u degdegum bacnaa baadirum wakamadxii sida ammaantiisiiba kuwaasi waa wada amar lays amrayo wixii khayrka ahaa wixii makfiro lagu mudanayay in loo degdego degdegdeguna wuxuu keenayaa markaa ugu horeeya u suurtogalaba wixii inuu sameeyo wakamadxii lilmusaariciin waa sida ammaantiisii ilaahay u ammaanay dadka u degdegaya khayraadka fii qowli ulaa'ika kuwaasi yusaaricuuna fi lkhayraat waa kuwa dee aayaadkii ka horeeyey dee sifaadkoodu ay kuba sugnaayeen waa kuwa iyagu khayraadka uba degdegaya haddaba wuxu uhi waweju dalaalati hadihi nusuusi buu ihi nusuustan imaka aan hayno ee saabiqu iyo saaricu iyo fastabiqu iyo kan kale isagu dee khabarkaaba ulaaika yusaaricuuna kuwaas nusuustaasi xaggay inaga tusayaan in waxa weeye amarkuu fawr faa'iideynayo waxa weeye ana wadca alistibaaqi istibaaqa wixii dee luqa ahaan loo dejiye ama uu keenayay iyo wlmusaabaqati wlmusaaracati waa wadca alistibaaq walmusaabaqa alfaadaha caynkani waxay u sugnaadeen lilfawriya dee waa deg deg loo degdego dee amarkiina marka ugu horeeyo loo deg loo hogaansamo muxuu noqonayaa arrinkan baa tanaa ku xaqiiqoobaysa musaaracada iyo musaabaqadiiyo wixii baa imanaysa bal markaa cibaaradana fastabiquu iyo saabiquu iyo saaricuu iyo ayaa waxay keenayaan fawriyay keenayaan dee waana iyaga hoggaansankoodii amar baabay ahaayeene imtisaalkii muxuu ku xasilayaa waa arrintan in marka ugu horeeya ruuxu la yimaadaba u degdego bal taasi waa mida waa adiladii qayb kaba mida wakadami illaahi tacaala waaba se ilaahay ceebayntiisii uu ceebeeyeyba liibliisa waxa weeyaan dee uu markaas lacnadayna ciqaabna uu ku mutay lacnadaa weynba calaa cadami almubaadarati bisujuud degdeg la-aantii aanu markii amarku yimi sujuuddii aadam uu sujuudaya aanu degdegin waa kaa dembigii uu kuba mutay iyo ciqaabtii iyo lacnadii ilaahay wuxuu amray in markaa uu nebi aadam abuuro ee uu ruuxdiisa kuba ruuxdiisa geliyo inay u sujuudaan malaa'igtii markii ay tii dhacdayba way sujuudeen laakiin ibliis waa kaba hadhay isagii baa deeto tan ay kuba timi oo la yidhi ilaahay dee iyadoo tani waa wixii lacnadana kuba mutaye maa manacaka anlaa tasjuud ee amartuk macnaa markii aan ku amray aan ku yidhi u sujuud aadam inaad sujuuddo maxaa kuu diiday ay fii qowlihi tacala halkii lagu amray sujuuddaasna waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa markaa wuxuu waa xagga wejka aayaddan looga qaadanayo amarku inuu faa'iideynayo fawrna waa kan iyagoo caddaynaya waxay mu'alifiintu yidhaaheen walow lam yakun ilamru lilfawr amarku haddaanu faa'iideynahayn ama aanu u sugnaanin fawr iyo degdeg iyo markaa amarku soo fulaba wixii in lalaba yimaado lama istaxaqa dama dee weli wakti baaba haystaa weli wakti baa dambeeyo oo mar kale hadduu u sujuudana way u suurtogeli lahaydoo demi ma muteen halkan wayadullu lidalika taasi bal waa umuuro nusus ay markaa adilo dee inoo faa'iideynaysa amarku ama loo daliishanayo amarku inuu fawr faa'iideynayo xaggii luqadana wuxuu yidhi wayadullu lidalika amarku inuu lilfawr yahay waxa tusaya xagga min jihati luqati xagga luqada inuu daliil uga ah ana sayida low amara cabdahu addoonkiisii hadduu wax faro falam yamtahil uu hogaansami waayo oon uu hogaansamin facaaqabahu markaa imtihaal la'aantii uu kuba ciqaabo oo factadara uu ku cudur daarto alcabdu addoonkii bianna alamra calaa taraakhi dee maxaad ii ciqaabaysaa maade waxaan iiguma dilaysaaba arrin amarku waa taraakhi buu faa'iideeyaa welina waqti baan haystaa waan samayn doonaa waqti aan sameeyo waan haystaabe lam yakun cudruhu maqbuulan cindahum marka la eego ahla luqa iyo agtooda cudurdaar toosan oo dee ruuxii uu ama dee markaa isagii laga aqbalo oo loogu garaabo oo sayidkiina la yidhaha dee waa kaa gar markaa waa waxa weeyaan waxaan waa gar buu dee uu kaaba gar joogaayo arrintii waabu ku toosan yahay taasi ma jirto marka taasna luq ahaan maxay keenaysaa amarkii inuu keenayo imtithaal bal taasi waa adiladii qolooyinkaasi ay daliishadeen kollayna kitaabka aadu mukhtasaro waxyaalaha ay qolooyinka kale ay laba yimaadeen ma jirto xataa duufiya kuba xambaara inuu yidhaaho dee waxyaalihii aad bay isugu yar dhow yihiin laakiin dee adilo waadixa weeyo adiladaas inoo muuqata oo ruuxa haddaan caarid kale jirin iyo wax kale jirin waa inuu wixii amarkii u degdego wama stadalla bihi wixii ay daliishadeen alqaa'iluuna kuwii ku qowlay biannahu amarku cala ataraakhi inuu taraakhi korkii ku sugan yahay oo ujeeddadu ay ruuxii u suurto gelayso inuu iyadoo amarkii uu soo gaadhay isaga oo uu maqlay wax isaga maanicina aanu kuba qumin inuu u kaadiyo ilaa dee waqti dambe uuba kaadiyo taasi ay u suurto gelayso bal macnaha umuuraha ay u daliishadeen oo maxay ah min taakhiiri الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay dibdhigiisii aba alxaja xajkii uu dibdhigay ilaa sanati cashrin sanadii tobnaad uu dibdhigay oo dee iyagaa daliishado waxay leeyihiin xajku sanadii lixaad baa la waajibiyey sanadii lixaad iyada dee taas waaba tii sulxii xudaybiye iyo lagaba laabmay oo xataa cumraba uma suurto gelin sanadii toddobaadna bal haddaan raacino iyadana umay suurto gelin rasuulka ilaaha dee beytka markaa meeshii daar kufri bay weli maka ay ahayd laakiin sanadii sideedaad fatxumakaaba rabadaan dhacday rasuulkuna waqtigii bilihii xajku waxay ugu soo galeen isagoo nawaaxidaa jooga dee xunayn iyo daa'if iyo inaha dee bal markaa jooga ayay ugu soo galeen maka iyo ayay ugu soo galeen haddana dulqacda ayuu iska tegey ama dulqacda ayuu iska tegey rasuulka ilaahay madiine isagoon xajkiina waqtigiisi gaadhay halkiina ay daar islaam tahay oo muslimiintu ay kaba talinayaanba ma xajin rasuulka ilaahay sanadii sagaalaadna waa kii abibakar amiirka xajka ahay oo muu xajin sanadii tobnaad buu xajay marka waxay leeyihin taasi waxay keenaysaa dee arrinkani arrin u bannaan rasuulka ilaahay buu laba yimi taraakhi inuu amarku litaraakhi yahay haddaan wax dee fawriyo ku qaydaya anu laba socon been taa kaba faa'iidaysanaa bay leeyihin de waana jirtaa qol bacdu ahlilcilmi iyaga qowlkoodu inay sanadii sagaalaadba wujuubka xajku inuu ahaa sanadaa sagaalaad wuxuu soo xaji waayana waa cibaaradan imika inoo soo socota dee kuwii iyagu oo markaa sanadii sideedadba waajib baan ahayn baa qowlkaasi uu noqonaya oo waxay kaba dhigaan marka de haddii waa atimu lxaja walcumrata lilahi la yidhaho waa wixii xajka wujuubkiisa keenayna waa runoo sanadii lixaad bay soo degtay haddii walilahi cala nnaasi xijulbeyti la yidhaho suurat alcimraan oo dee aayaadkaa hore oo dhami sanadaa sagaalood ay soo degeen ama qaybaheeda hore oo dhami na dee waxaabay noqonaysaa iyadna qowlkan sanada sagaaladba lakin waa laba qowl ahlucilmigu ay leeyihin calaa kulli xaalin lakiin labada qowlba waxaa jiray sanadii sagaalaad baa jirtay oo rasuulku aanu xajin oo xajku waajib ahaa markaa tan buu iyay taasi ka jawaabayaan بأنه على التراخي من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى سنة عشر وxuu hadaba madfucun wamasadalladii ayaa khabarkeedii kan yahay haddaba waxa ay deliishadeen kuwa iyagu saa taraakhi weeye amarku biannahu waa amarku cala taraakhi oo maxay ah waxa ay deliishadeen min taakhiiri waa mintuna bayaan waxay u tahay dee maadan iyo waa waxaan ay deliishanayeen oo maxay ah rasuulka ilaahay dibdhigiisii alxaja ilaa sanata cashrin madfuucunkaasi waa mid la daafacayo ujeeddadu dee waxaa laga jawaabayaa waa jawaab aan dee imika halkan aan hayno wixii aan kuma daaficayn ama aan ku hor joogsan lahayn oo maxay ah waa bikowni nabiyi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay ahaanshihiisa ay tahay yaxtamilu mid ay suurtagal tahay dee waa imika halkan jasmi ma jiro dee waxay leeyihin markaa daliilka haddii ixtimaal ku yimaade istilaalkiisii baa dhacaya ay suurtagal ahayd ba ama dee arrinkuu suurtagal ah annahu rasuulku akharahu inuu dib dhigay liaghraadin ujeedooyin minha ay kaba mid tahay isagoo dee dadkii muslimiinta qayb ka mida ay sooba xajeen oo uu amiir xajna sameeyo abubakar ahaa qorooyinkii dee isaga uu kaalmaynayey ama cali iyo ciddii kale la socotay dadka baraa'a bilowgeeda iyo baraa'adii gaadhsiinayey iyo cuhuudoodii waxa lagaba yeelayana ee kuba dhawaaqaya meelihii la isugu yimi ee dee mawaasimtii xajka ahaydna kuwaasna ay laba socdeen haddaba aqwaad sanadaas iyadoy taasi jirto rasuulka ilaahay ma soo xajin haddaba waxa suurtagala bay leeyihiin inuu u dibdhigayba ujeeddooyin ay kaba mid tahay karaahiyatu nicitaankiisa uu nacayo limushaahadati maa kii aragtidii kaana ay ahaayeen almushrikuuna mushrikiintu yafcaluunahu kuwa sameeya fi lxarami xaramka dhexdiisa khaasatan waqtiga dawaafka ay samaynayeen oo mimaa wixii mimaa kii aba isagu fiihi dhexdiisa ay kuba sugan tahay mukhaalafatun lishariica shareecada khilaafkeed oo dee sanadaas way mushrikiintii wixii kaa hadhsanaa walow in badan jasiiradii carbeed la islaamay haddana dad aan weli soo islaamin baa xajay caadooyinkoodii xumxumaana waxaa ka mid ahaa dadkii xumsi la odhan jiray uun mooyaane waa kuwa diintooda ku mitidka ama ku dhegan dee waxaan ay diin kaba yeelanayeen waa qoraysh iyo wixii ay dhaleen iyo in la caanamaasho oo kaleo dee markaa reero dhowro ahaa kuwa mooyaane wixii kale dharkaa ay ku yimaadeen oy leeyihiin ilaah baan kuma caasinay kumay dawaafi jirin hadday reer maka dhar ka helaanna ama qolooyinkaa xumsiga way ku dawaafi jireen haddii kalena qaawani bay ku dawaafayeen ragguna maalintii dumarkuna habeenkii oo taasiba waa mukhaalafo dee waana waxyaalihii la ogeysiinaya maxaa ka mid ahaa inaanu soo xajin sanadan dabadeed ku mushrig ah oo ilaahay baaba yidhi dee inama almushrikuuna najas falaa yaqrabu lmasjid xaaraama bacda caamihim hada waa sanadii sagaalaad dabadeed yaanay usoo dhowaanin walaa yaduufu walaa yaduufa bilbeyti curyaan inaanu beytkana ruux qaawani dawaafin mar haddaba si aanu waxyaalaha u arag dee amarkiina loo bixiyo ayuu rasuulku la arkaa inuu hadhay wayaan ma taasaa suurtagala falama adana markay ogeysiiyeen daalkuna uu shadan yahay adana ay ogeysiiyeen muadinuhu qolooyinkii dee wax ogeysiinaya weeye makaalkan waa macnihii guud ee uu ku iman jiray adaanku oo dee iclaamkii ahaa ama ta'diinka oo iclaam ahaa dee waa cali iyo ciddii kale caawinaysa abu hurayre iyo dee qolooyinkii markay ogeysiiyeen kuwa mu'adiniintiisii ee isaga dadka wax ogeysiinaya fariinta siday fi sanati taasicati sanadii sagaalaad bibaraa'ati illaahi wa rasuulih ilaah iyo rasuulkiisu berinimada ay beri ka yihiin min almushrikiina mushrikiinta taas ay ogeysiiyeen iyo wa mancihim mancintooda min qirbaani alxarami xaramka uu soo dhowaantiisa loo soo dhowaado laga hor joogsaday taa ay ogeysiiyeen wadahara allahu ilaahay dahiray makata min adraani shirki shirkiga wasakdiisii uu kaba dahiray ayuu xaja calayhi asalaatu wasalaam rasuulka ilaahay sanadaa tobnaad soo xajo ujeeddada umuuro keenaya rasuulku inaanu sanadaa soo xajin baa jirtay calaa kulli xaalin dee qowlkii ahlucilmigu intoodii badnaydna waa kaa adilada dee bal matalan keenaysay musaabaqada iyo dee musaaracada iyo istibaaqa iyo waxyaalahaasna waatay keenayaan bal matalan ruuxuna waruma hayo waqti uu dhiman iyo waqti uu noolaano ixtiyaadkii iyo baraa'atu dima oo loo degdegana waa jaanibkay kuma sugantaho waa in wixii dee dhaqsa loo fuliyo man yadkhulu fii khidaabi takliifi waman laa yadkhulu man yadkhulu cidda gelaysa fii khidaabi takliifi takliifka khidaabkiisa iyo waman laa yadkhulu cidda aan takliifka khidaabkiisa gelayn horta khitaab horeynuu soo marray bal markii aan xukumkii sharcigaa soo haynay oo ama dee lafdigaa tacriifkiisiiba takliifna xagga luqada waxay yidhahan ilzaamu maa fiihi mashaqa waxay mashaqa ku sugan tahay oo ruuxa culays iyo dhibi ugu sugan yahay oo la laazimiyo kaas baa takliif lagaba cabiraa xaggana isilaaxa barhkood ba waxay kuma tacriifiyaan saa ibnu qudaame iyo ay kuma tacriifiyaanba dee alkhidaabu biamrin wanahyi waa khidaabkan waa takliifka lagu khidaabayo ruuxii lagula hadlaya ama la farayo dee waa wax amar ku sugan yahay amarkii dee waajibkii iyo nadbigii waa soo geli ama nahyi ku sugan yahay waa waxaa soo gelaya un isagana sunnihii dee metan xaaraamtii iyo karaahadii kollay cibaaradaasna alkhidaabu biamrin wanahyinun waxaa ka yar baxaysa ibaaxadii oo dee hore wixii kuba sugnaa aan hore usoo marro markaa macnuu uu noqonayo uun waxaa markaa takliifku yahay ilzaam ruuxii la ilzaaminayo muqtadaa khidaabi sharci khidaabkaa sharciga ee dee isagu amar iyo nahyi ba lahaa amarkii iyo nahyiguna labadiisii qaybood ba dhaho bal markaa wuxuu keenayo khidaabkaa sharcigu ilzaamka ruuxii la ilzaaminayo taas buu noqonayaa takliifkii bal markaa haddaba khidaabkaa takliifku ama ilzaamkaasi ay ku sugantahay cideebaa hoos gelaysa macnaa cideebaa uu laazimayaa oo uu isagii bal maalan dee looga fadhiya ama laga doonayaa dee iyaguna mulsamiinkuba inay fuliyaankii iyo cidda aan iyadoo khidaabkii jiro ee waxa meeshii ka hor joogsanaya inuu wixii laazima ay jiraanoo aan hoos iman ahayn khidaabka aan hoos gelahayn ama aanu khidaabku shamlinahayn cinwaanku waa taas waan arki doonaa muxuu idhi ay yidhaaheen mu'alifiintu annaasu calaa qismayni dadku laba qaybood bay u kala baxaan ay u qaybsan yihiin o qismun qismi oo midna waa dee axaduha axaduhumaa qismun qismi lam yaktamil aanu buuxsamin idraaku idraagiisi macnaa fahamkiisii iyo haleelkii uu haleelayay oo kale waxaan loo jeedinayee khidaabka ah waa fahamkii uu fahmayay ee uu hagaag u garanayay aanu taam noqon wadaalika markaa igtimaal la-aantaasi weeye waa inaan idraagiisaas iyo haleelkii ama fahamkiisaasi aanu mid dhan ahayn waxaabay aatay ima licadami اlbuluuqi inuu yahay qaangaadh la'aan oonu qaangaadhinba ka sagiirisa kii yaraa aw lifiqdaani اlcaqli lifiqdaani اlcaqli ama caqli la'aantii oo ruuxu waaba weyn yahay oo waa qaangaadheen laakiin garashadii baaba dee aan jirin oo caqli ma laha kalmajnun si ruuxii waala aw litaqdiyatihi amase caqliga daboolkiisii wax daboolaya oo waxan inuu fahmo siisii u garto u diidayaa inay jiraan wadalika kasakraani waa ruuxii sakraanka waa ruuxu qaan gaadhay oo baaliqa caqli waa jiraaye laakiin maanta dee sakradan iyo sakhraamidan baa caqligiisiiba dabooshay oo idraagiisii ma dhammaama maba jiro aw liduhuri amase waa ilowgiisii oo meeshii waa ruux baaliqa caqligiina waa jiraaye laakiin wixii la isfaray ee laga doonayey ayuu ilowsan yahayba markaa dee waxaa jiraba markaa kaas taqdiya jirto adigu bal markaa wixiiba ma xusuusna waa iloobayba wadalika kasaayi ruuxii saawisnaa ee waxaa la mida ruuxii naa'imka ahaayo waa hurdaa isaguna intaa uu hurdo bal kuwaa weeye markaa qaybtan oo dhan idraagoodu ma dhamma bal markaa waxa xukunkoodiyana uu inoo dambeeyaa bal haddii aan kala farqin karna waxaan ku kala farqina markaa damaan sheegaya insha allah ka labaadna athani qismun qismi weeye muktamiluldraaki idraagiisa iyo fahamkiisa uu fahmayo waxan isaga la faray ama lagu kalifayo khidaabkan mid uu dhan yahay wa huwa albaaligu alcaaqilu asaalimu min alcawaarid almutaqadima wa huwa kaasna albaaliqu waa kii qaan gaadhay alcaaqilu caqliga lahaa asaalimu ka fayooba min alcawaarid almutaqadima waxyaalaha cawaarida ah ee caqdee kuba timaada ruuxa idraagiisii raadka kuba yeelata aynu soo marro maxay ah dee bal buluqi waaba albaaliq baa cadamu lbuluqi kuba baxay in alcaaqilna lifiqdaani alcaqli waa kuwan markaa waxaan taqdiyada ku keenaya caqligiisii ama dee sakaraadnimo ah ama hurdo uu hurdaba ama ilow ah umuurahaas weeye waa cawaarid kuwaasna ka badbaaday oo aanay jirin oo kuwaasna dee aan kuba sifoobin labadaasay u kala baxayaan maxaa haddaba xaggii khidaabkii siduu noqonaya waa kan faalqismu alawalu qaybta hore laa yadkhulu ma gelayo fii nidaaqi takliifi takliifka xeradiisa iyo nidaaqiisa ma gelayo ujeedadu takliifkan ah aan kuba fasirnay ilzaamkan la islaaziminayo khidaabkan sharcigu wuxuu keenayey ee dee amar iyo nahyiba ahaa taas la islaaziminayo takliifka caynkaasa nidaaqi iyo xayizkiisa kuma jiraan macnaa kuwaasi mukalafiin iyagu ma aha uu israaciyey imika oo kii yaraa iyo kii waalaa iyo sakhraankii iyo kii ilowsanaa ama dee kii hurday intiiba qaybtan waaba israacsan tahay marka laakiin farqi baa u dhaxaynayo ay ku kala dunaanayaan walow marka ugu horreeye kuwana ay cawaaridan ku sifoobeen dee kuwana xaalada ayaabay kuba sugan yihiin ay taa kuba siman yihiin inaanay takliifka nidaaqdiisii garahayn laakiin waxay ku kala dunaanayaan xagga axkaamta barhkeedoo ilmaha yar iyo kaa waalan dee iyagii takliif mukalafiin may ahayn marka kan waalani uu miirsado ama se kan yari uu qaangaadho wixii dhaafay waktiga aanay ahliyadaa lahayn ahliyadii de ay wax ugu waajibi lahaayeen ama takliif ay ku qaadi kar takliif uu laazimi la aanay lahayn wixii dhaafay dee kama daba tegayaan waxaase way dhaafeeno waxaan imika ayuunbaa lagu yeelanayaa ama ruuxu isagoo caqlila kuba yimi ee uu mukalaf noqday ama ilmihii yaraa u qaangaadhay ama waxa weeyaan waa cibaadaadkii khaasatan laga tegey waxyaalaha kale itilaafiya waa baab kale khitaab wadcigii hore inuu soo marray farqiyada u dhexeeyo qaybtii wadci kaba imanaysa ama khitaab wadci halkan kumaba jirtee laakiin sakhraankii oo kale kii saahiga ahaa kii naa'imka ahaa dee bal markaa aan nidhaahno takliif nidaaqii kumaba jiraan qalamkii takliifkabaa waktigaa bal walow sakraanka ay dee xaalooyin kollay aaraa meesha kala duwani ay jirto aan nidhaahnaba eh laakiin iyaga way ka duwan yihiinoo marka xaaladii ay kaba suusho oo kan sakhraanka ahaa sakhradii ay kaba suusho dee salaadihii dhaafay meeshii waajibkeedii waa imanaya kii hurdayna marka uu tooso waktiga ayaanay mukalaf ku ahan salaadii oo waktigeedii baxay xataa ayaa istidraageed loogaba fadhiyaa kii isagana ila wax uu dhaafiyey cibaadaadkiya ama wax la faray dee marka xusuustii ay timaado ayaa lagaba looga fadhiyaayo wixii iyagu markaa umuurahan kuba dhaafay cawaaridan dee aan iyagu kollay xad yaroo koobanba ama wakti yaroo kooban leh iyaga istidraageedii cibaadaadkia waaba lagaba rabaa taasi iyadu waaba arinta ama halkan axkaamtaanan ku kala farqinayno kawaalan iyo ka yar iyo ilmaha yar iyo kuwan kale walow dee xaggan waktigaa ay xaaladaa ku wada sugayiin cibaaradani ay tahay dee takliif nidaaqi ama khidaabkii takliif iyagama shamlinayo walaa marka falqismu اlأwl laa yadkul fi nidaaq takliif walaa yashmalhu ma shamlinayo ama yashmulhu waa isla maydun dee labadaba waa ku banaantay xataa kasra mime alkhidaabu khidaabkii waa khidaabka dee sharciga in tacriifkiisi soo maray bidaliil alcaqli wanaqli waxaa u daliilo markaas inaan takliif nidaaqi aanay ku sugnayn khidaabkaasi shamlinayn daliil caqliga iyo daliil naqliya ama min jihati alcaqli xagga markaan eegno daliilka caqliga ama xagga caqliga falianna alamra amarkan wax la ysfarayo ee nahyiguna waa la mid eh yaqtadii wuxuu keenayaa oo uu laasimsanaya alimtithaala in loo hogaansamo imtithaal imtithaalka halkana maaha un wixii in layskalaba yimaado un taas maaha waa wixii oo lala imanayo iyadoo ujeeddadu ay tahay daaco iyo ilaahaad ugu dhowaatid oo wixii ma'muurka ahaa oo la sameeyo ama nahyigii oo laga tago iyadoo waxaan loo samaynaya ama looga tegayaa daaco ujeeddadeed ay tahay taas baa imtithaalkiia oo hoggaansankiia waa qasdu daaca bificli lma'muur wa tarki nahyi manhi oo wixii manhiga ahaa ama ma'muurka ahaa dee samayntiiyo katagood iyadoo uu ruuxu ula imanayo taa daaco ay ugu ujeedo waaba dee isagoo dee ilaah baa ku amraysan ku laasimiya shareecadii baa tan ku faraysa taas baa imtithaalku noqonaya haddaba bal markaa ruuxu kol haddii aan waxa weeye amarku waxa ay ka suurto gashaa imtithaal ama horta uu laasimsanayaa in loo dirmo sidaa loogu hogaansamo iyadoo ujeeddadaasi ay jirto waman lam yudrik amran ruuxa aan amarkan hareerayn fahamsanaynba wixiiba aan isagu fahamsanayn in tasawurayn laa yata'ataa minhu imtithaaluh oo ilmo yar oo amarkan aan garanahaynba ruux waalan oo amarkan aan dee lababa socon oo ruuxaan dee caqligii u fahmi laha ama meeshii maba jiro imtithaalna kama suurtogelayo wixii isagoo daaco ujeeda uu laba yimaada marka kaasi waa daliilka caqliga ahaa oo dadkaa inaanay khidaabkan takliifku laazimahayna وأma min جiهaة النqل falxadiiثi rufica الqalm عan ثaلaثaة waa xadiidkii macruufka ahaa asxaabu sunan ay wariyeenba ama bacdigood oo ahaa qalamka waa takliifta in laga kor yeelo saddex oo dee kii yaraa ilaa uu ka qaangaadhayo kii waalaa ilaa uu maalan ka miirsanayo oo kale kii hurday ilaa uu kaba soo toosayo alxadiiث bal markaa adiladaasaa ama kaa caqliga ah iyo ka naqliga waxay noo cadaynayaan dadka caynkana inaanu nidaaqii takliif aan ama khidaabkii aanu shamlinahayn iyaga oonay markaa khidaabkii takliifeed hoos ka lahayn laakiin ictiraad baa iman kara ictiraadkii buu muujinayaa halkanuu kana jawaabayaano wuxuu ihi walaa yuctaradu laguna bushin maayo calaa hadaa qowlkan aan nidhi dadka caynkan ah khitaabkii takliif ma shamlinayo ma hoos gelayaan laguma bushinayo bitadmiini maa atlafahu waa bal maalan waa dee ciddan lasoo sheegay madkuurka waa kii waalaa iyo kii yaraa iyo kii hurdayba intuba dee wixii ay itlaafiyeen tadmiinkooda iyo magdhowooda oo macnaha ilmo yar hadduu wax dad ay leeyihiin dee ifsaadiyo oo uu itlaafiyo damaankii waa imanaya waa caruurnimo oo waxba laguma laha lama odhanayo kii waalaa haddii uu bal maalan dee wax dilo horta dee camdi meeshii ma jiro ama se wuxuu itlaafiyey iyadna damaankii dee waa saaran yaho hadduu maalkiisa noqdo iyo haddii bal wax caaqila ay qaadaba in waxaaba meeshii dee maalkii ayan ujeedaa wixii dee itlaaf maala wixii dee ay isaga maalkiisii laazimaya hadduu jirabe kii hurday imanka ruux hurdaa hadduu isagoo kuma hurdo un waa isrogay oo ama sariir baabu ka soo dhaco cid hoostiisa jiifto ku duldhaco ruuxii baa sii ku dhintay waa hurdaa qalamkii waa laga kor yeelay waata laakiin halkani waa markuu baab itlaaf yahay dee diyadii way imanaysaa dee waxaan diyo ahayni ma imanayse diyadii way imanaysaa dee wixii khata ka imanayena kafaaradna way imanaysaa taas oo kale ruuxina waa hordaa bal markaa taas oo kale a la odhan karaa sawta umuurahanba ay laazimeen ee waxani ay markaas halkan ay dee umuurahani ay laazimeen seebaa loo odhanayaa khitaabka takliifku iyaga ma laazimayo marka wuxuu leeyahay taa bushi kama imanayo oo lianna damaan damaana xaq ilgayri hayr xaq uu leeyahay magdhowiisa lamagdhaba yastawi waxaa sinaanaya fiihi alcaaqilu wa hayru lcaaqili ruuxa caqliga leh iyo ruuxaan caqliga lahaynba xaggaa waxa hayr leeyahay magdhowiisa taas waa ku simanyahin o macnaa dee shareecadeenna cadaaladeeda waxaa kaba mid ah ama cadligay laba timi iyadoo dadka waxoodiina laguma ilaalinayo dee xaqa hayrkeed hayr leeyahay inaanu hadur noqon oo bal wixii dee damaankiisii waa imanaya arrinta kale meesha taallaana horeynuu soo marnaybe arrinkani maaha baab takliif ee waxa ay noqonaysaa un halkii khitaabka wadci wixii kaba imanayo waa min qabiili rabd alaxkaami bilasbaab axkaamtii oo lagu xidho asbaabtii oo waxaan dee meesha waxay tahayba haddii dee cid waxa saasal ay dhacdo waxaasaa kaba dhalanaya ti baabkii ahaaba weeyaanoo macnaa axkaamtii baa maxay ka raatibantay sabab haddii wax ma hayr leeyahay la ifsaadiyo la itlaafiyo damaan baa ka yimaada markaa lama eegayo ciddii itlaafkaas kaba timi xataa bahiimo dee bal maalan waktiyadii dee aan la ilaalin jiray aan kuba sugna de waktiyadii la ilaalin jiray ee la xafidi jirayba ah wixii kaba yimiba aan nidhaahno taas wuu kaba laazimaya oo bal maalan arrinkani waxay noqonaysaa min baabi rabd alaxkaami bilasbaab eh maaha baabkan takliiftaynu hayno xataa low atlafatu xaqa hayr leeyahay haddii ay itlaafisa bahiimatun waa neef xooli lazima saaxiibahaa damaanu saaxiibkeed baa waxaa looga fadhiya laazimaya dee magdhogiisii iyo damaankii bal maalan taas dee waana kollay suurooyin malaa laga soo reebayaa waa jiraan haddii dee markaa oo jaanibkii kale taqsiirkiisa la eegaye marka taasi waa qismiga hore een khitaabkani hoos imanayn wa ama alqism athaani qismiga labaad fahum iyagu waa qoladan idraagoodu uu taamka yahay waa kaa baaliqee caaqilkaee cawaaridaasna ka fayow ee ka badbaaday fahum iyagu imaa muslimuuna inay dad muslimiina yihiin aw hayru muslimiina iyagu labay u kala baxayaan dad muslimiina oo umuurahanba rumayso khitaabkan iyo kuwa aan muslimiin ahayn waalkhitaabu khitaabkan dee amarka iyo nahyigu uu ku sugan yahayna ima biaslin ama bal amarkii uu ku sugan yahay ima biaslin inuu shay asalah waxaa la isfaraya uu yahay kal caqaa'idii sida caqaa'idii oo kale wa ima bifarcin shay faraca inuu yahay waxaan khitaabkani uu kuba yimi kaasalaati waasiyaami wanaxwi dalika sida salaadii iyo soomkii iyo waxyaalihii kale laba midka ahaa labadaasay noqon oo macnaa waxa weeye in dadkii muslimiinta dee khitaabkii waa laazimaya iyaga asal iyo faracna maba kala qaadayno laakiin gaaladii baa inoo imanaya kol haddii waktiga la joogona gaaladii haddaanay ummatulijaaba ahaydna waa ummatu dacwa waa dadkaa dacwadii dee bamatalan laba gaadhsiinaya ama ay gaadhayba taasba weeye risaalo hadday dee diin hore haysana diintana waktigeedii walow dee axkaamahan weli dee ahla dima iyo zawaajkii dee maalan muxsanaadka ahlilkitaab iyo umuura ay socdaanba laakiin dee diintii diin ahaan waa la nasakhay oo diintan unbaaba ah diintaas ilaahay aqbalayo subxaanahu watacaala ruuxii camalfalkeedi iyo ku dhaqankeedii uu kaba aqbalayo bal hadda waxa weeyaan kuwii gaaladii haaba ahaa weeyaane falkhitaabu khitaabkii biaslin gaaladii markaan gaar ahaan eegno khitaabkii isagu kuba sugnaa ama noocii takliifeedee ahaa asal waxyaalaha usuusha ictiqaadka oo kale yashmaluhuma itifaaqan kii muslimka ahaa iyo kii gaalka ahaaba uu shamlinayaa saa ruuxa muslimka umuurahan dee ictiqaadka loo farayo ee de waxa weeyaan dee isagii de ay mulzam uu ku yahay ictiqaadkeed ayaa kii gaalkaana loogu yeedhayaa ilaahay iyo dee umuurihii kale iimaankaba inuu rumeeyo taas baa loogu yeedhayaa isagana oo uu mulzam kuba yahay taasoo dee haddii waa kan kataga uu kaba tegay ee uu aqbali waayey naar ku gelaya wاlkhidaabu bifarcin khidaabkii shay beeltansa salaad tukashadeed iyo soom oo kale iyo zake bixinteed iyo waxyaalahan kale ee debel maalan in iyadna manhiyaadka ah iyo umuuraha caynkaasa khidaabkii laiskuloo khidaabay ee farci ah fiihi khilaafun khilaaf baa kuba sugan oo kaa khilaafaa bayn ahlicilmi jira lakiin wasaxiixu qowlka صaxiixi dukhuulu اlkufaari fiihi kalmuslimiina gaaladu inay kaasna soo hoosgelayaan weeyo khidaabkaasi shamlinaya sida muslimiinta oo kale oo macne waxa weeye inagu bal imaka iimaankii dabadeed salaad baa laynagu waajibiyey khidaabkaasna waa kaas dee inaga ina saaran ee ama ilzaamkii xaggaa kaba yimiyo amarkii kii gaalkaana sidaa iimaanka loo farayo ayaa salaadiina loo farayaabaa macnuu yahay marka meesha waxaa inoo soo baxaysaa in salaadan waxay ku ansaxdaa ama soomka iyo dee waxyaalahan furuucda ay kuba ansaxayaan shardi sharciya ay leeyihin shardigii sharci ah bay shardiga sharcigiina waa iimaan in laga helo ruuxaan iimaan lahayn kamaba ansaxayo markan idhaahno khitaabkan salaada iyo umuurahani way shamlinayaan adiladeedna way noo dambaysaaye taas markaa waxay noqonaysaa shardigan sharcigii takliifta guud ee ah waxaan ruuxu inuu mukalaf ku yahay inaanu shardi u ahayn oo haddii takliifka guud shardigan sharcigae iimaan shardi u yahay kanima laazimeen oo iyagii kana lama idhaaheen dembi kale ku fuulay ciqaab kale kuba muteen ama iyagana waxay ku yihiinba dee kan haddii shardiga laakiin waxaa shardigaa sharcigii uu shardi u noqonayaa un waa adah gudashada wixii la gudanayo oo sida salaadii dee ansixitaankeedii marka maxay noqonaysaa isagii waxaa la farayaa dee salaadii waa la faraya laakiin waxaa kaloo de meeshii hordhac u noqonaysa dee inuu iimaankii u saxayeyna lama yimaado taas baa iman marka shardigaa sharcigaa ee sixada acmaash oo kale dee shardiga u ahaa markaa takliifkii shardi ma noqonaya wuxuu shardi u noqonaya markaa waa adihi iyo gudashadii la gudan lahayo de waxaabaa markaa ay la nadiir noqonaysaa inagii imaka salaadii baa laynagu waajibiyey salaaduna weyse la-aan ma ansaxdo amarkii salaada layna faray muxuu keenayaa dee weysadii walow iyadnoo dee adiladeedii ay leedahay amarkii salaada layna faray saynu soo maray ayaa muxuu keenaya wixii ay noogu ansaxaysayna inaan la nimaadno marka tanna taasa iyaga noqon oo ah waxa weeyaan salaadii miy iyo wixii kale dee la midka ahaa inay laba yimaadaan bay mulzamiin ama ma'muuriin kuba yihiin iyo wixii dee ay kaga ansaxaysay ee iimaanka ahaa ayay markaa ma'muuriin ku noqonayaano markaa shardigii sharcigaha sixadii takliifku inuu ansaxo shardi uma ahe adihi iyo gudashadii buu markaa shardi u noqonaya markaa waصaxiixu dukuul kufaari fi wamin adilati dalika qowluhu tacaala can اlkufaari qowlkii ilaahay oo isagoo gaalada kaba hadlaya uu yidhi maa salakakum fii saqar waaba dee isagoo iyagiibaa la hadlay oo la yidhi maxaa naar idin geliyey maxay ku jawaabeen qaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nudcimu lmiskiin wakunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wakunaa nukadibu biyowmi اddiin saasay yidhaaheen iyagaa kasii hadlo wuxuu markaa fadakaruu waxay sheegeen gaaladii min asbaabi tacdiimihim cadaabkoodan la cadaabay asbaabihiisii waxay kuba soo dareen oo markaa ku sheegeen oo taa ay dee kuba dareen tarkahum katagoodii ay ka tegeen lima umiruu bihi wixii la amray ee min alfuruuci furuucaha ka tarkihim asalaata wazakaat waa ka tagii ay salaad iyo zake ka tegeen iyo wartikaabahum fuulitaankoodii iyo kudhacoodii ay kuba dhaceen lima nuhu canhu wixii lagaba nahiyey oo maxay ah de waa bikhawd ay markaas dee waa alkhawdu maca alkhaa'idiin oo ay wixii laga nahiyeen ay kuba dhaceen ay ugu dhaceen bikhawdihim bisababi khawdihim maca alkhaa'idiin kuwa dee khaa'idiinta ee waxyaalaha dhex dhum dhumbanaya ama muquuranaya kale waxaa baadilka inay iyaguna kaba mid ahaayeen walam yaqtasiruu kumay gaabsan calaa dalika asababi alakbari sababtii weynayd ama sababtaa weyn kumay gaabsan oo ah wa huwa takdiibun biyowmi ddiin waa iimaan la-aantii iyo inay maalintii qiyaamaha lasabaal marinaya ay beeniyaan taa kumay gaabsane umuuro furuuca oo salaad iyo zake inay ka tegeen oy la iman waayeena waxyaale laga nahayo in ay kuba dhaceena ayay ku sheegeen markaa taasi maxay tahay waa umuurahana inay markii hore mukallafiin kuba ahaayeen wa minhaa waxaaba kaba mida adilada inoo tilmaamaysa umuuraha furuucda inay mukalafiin kuba yihiin rajmuhu sala allahu calayh wasalam rajmintiisii saxiixa kuba sugnayd alyahudiyeyni labadii yahuudi markay yahuudiyisu laba timi iyagoo islaa sharcigoodna rajmiga kuba sugnaaye bal wax ka fudud inaad ka heshaan oo hadhow aa xujaysataan oo tidhaahaan nebi ambiyadii ka midaan dee raacnay shareicadiisii wa minhaa rajmuhu sala allahu alay slam yahuudiyeyn oo dee maalan rajmigu waa shay farciya maaha shay asaloo muu odhan dee shareecadeenna rajmigu ahaa walow toodna aanay bedelin markaas kitaabada dee ficilkun bay kaba tegeene lakiin kitaab ahaan aanay uba bedelin ay kuba sugnayd yahuud ama tawraad waa kan ku fuliye rasuulka ilaahay dee ilaah baana suuradda maa'idaba kuba amray inuu dee hadday isla yimaadaan wixii ilaahay soo dejiye uu kuba xukumo wakadalika qowluhu tacaala aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illahi